in ka badan boqol afartan iyo laba arday oo wax ka barata jaamacadda balaasma faraceeda magaalada beledweyne ayaa bilaabay difaacashada buwaagtooda qalinjibinta ardaydan oo muddo afar sano ah wax soo baranayay ayaa dhammeeyey kuliyadaha kale ah kalkaalisnimada kumbiyuutarka iyo caafimaadka bulshada cabdinaasir cabdi weber maamulaha jaamacadda balaasma faraceeda magaalada beledweyne ayaa ka waramaya tirada ardayda buugga difaacanaysa iyo kuliyadahooda ugu horeyn waxaa u mahad celinayaa idaacadda beerluula qiimaha sharafta leh iyo sida ay ula shaqeeyaan jaamacadda balaasma magacaygu cabdinaasir cabduubar maamulka jaamacadda balaasma maanta oo taariikhdu talaatay afartan biyo sideedaad waxaan goobjoog u nahay difaacasho buuggii arday difaacanayeen difaacaddii labiyo tobnaad ee jaamacadda balaasma arday arday boqol afartii laba arday ah oo afar sano waxbarasho soo waday alxamdulilah nasiib maanta u yeeshay inay buug difaacdaan waxaa buug difaacana waa todoba kuliyad kuliyadda caafimaadka waa ugu horeysa kuliyadda caafimaadka waa kuliyadda faculty narsin iyo midwaafiriga public hersiga shaybaarka kuliyadda businesska kuliyadda i t-da kuliyadda shareecada iyo computer science intaasay ka kooban yihiin farxaday noo tahay in difaacdii labiyo tobnaad jaamacadda soo saarto jaamacadda waxu khidmaysaa bulshada waxaan ifaalahaas iyo dadaalkaas u wadnaa in la helo arday ku dhiiran wax bartaan jaamacaddu waa mu'asasada balaasma waxay ardada ugu bashaaraynaysaa sandugsiyeedkan inay jaamacadda ku soo dhowaadaan kuliyada cusub ee jaamacadda soo kordhisay kuliyadda social woga kuliyadda waxbarashada iyo kuliyadda beeraho dib loo cusboonaysiiyey maadaama dhowr sano hore iyo gaab xoogaa gashay marka social woga iyo kuliyadda iyo waxbarashada iyo kuliyadda beeraha intaas waxaan leenahay ku soo dhowaada jaamacaddu waxay dib u furmaysaa shan tobanka bisha sagaalaad dib loo furaa jaamacaddu insha allah soo dhowaada waxaa gacanfur soo dhowaada jaamacaddu waa jaamacaddiina soo dhowaada qaar ka mid ah ardayda difaacanaysa buwaagtooda qalinjibinta ayaa raadiyo beerulo ugu waramay buugga ay difaacanayaan iyaga oo u mahad celiyey maamulka jaamacadda magacaygu waa liibaan cabdicasiis canshuur waxaan dhigtaa jaamacadda balaasma khaasatan kuliyadda information technology maanta ayay ahayd oo axade maalintaan difaacanayna buugga ilaahay waa noogu guuleeyey waa aniga waa difaacda buugeyga aadaan ugu faraxsanahay waxaan u mahad celinaa marka koowaad waalidiinteyda igu soo dadaalay marka labaadna macallimiinta wax isoo baray dhammaantiin waa mahadsantiin magacayga ogbaad maxamed cilmiye waxaa ku faraxsanahay inaan maanta ka qalin jibinayo jaamacadda balaasma kuliyaddeeda public helsiga ardada dhammaan ee la difaacanaysa buugga hambalyaha u dirayaa kulligiin hambalyo macallimiinteydii intaasana wax isoo baraysay iyo maamulayaashaydii kurtigiin hambalyaa idin diraayo mahadsantiin intaa wax soo barteen afar sano afar sano afar sanaa barnay alxamdulilah maanta ilaa ii suurtageliyey inaan dhammeeyo oo buuggayga soo afjaro alxamdulilah aadaa ugu faray xusaamin cabdi cali yani maanta waxaa weyn alxamdulilah maanta waxaa weyn waxaa weyn maanta waxaan difaacanaya buuggaygii marka waxaa inta waxaa umad celinayaa dhammaan waalidiinta waxaan difaacanaya nersin ilaa waxaa baranaya afar sano waxaan halkaa ugu mahad celinayaa dhammaan waalidiinteyda iyo asxaabteyda iyo macalimiinteeda iyo maamulaha dhammaan intaas waxaan waa mahad celinayaa maantana farxadeyda lama soobi karo waxaa weyn waa maalinteyda magacayga waa maxamed cabdiqaadir axmed waxaa ka mid ahay ardada sanadkan qalin jibinaysa oo maanta buugga difaacatay maanta buugga waxaa difaacanayna maanta the study of brain prevalence of tribunama palladium infection among pregnant women in Beledweyne Hospital. Waxaa halkaa ugu mahad celinayaa dhammaan waalidiintayda, macallimiinta iyo waqtiga adag ay noo soo hureen. Waa mahadsantiin ayaa leeyahay.
jaamacadda balaasma faraceeda magaalada beledweyne ayaa maalmaha soo socda soo gebagabayn doonta difaacashada buwaagta ay soo diyaariyeen ardaydan